subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax laamaha ammaanka gobolka banaadir oo muqdisho ku soo bandhigay maandooriye ee dadka ganacsanayay guddoomiye aadan madoobe oo kulan gaar ah la qaatay dhigiisa boqortooyada sacuudi carabiya taliyo ku-xigeenka militariga somalilan uu isku dhiibay xoogga s a c faahfaahinna ka bixiyey sababta soo goosashadiisa gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay inay gacanbir ah ku qaban doonaan shakhsiyaadka ka ganacsada maandooriyaha maamulka degmada wadajir oo tababar ku saabsan habka debdebinta u soo gebagabiyey ganacsatada suuq weyn ee degmadaasi waa taliska ciidanka booliiska gobolka bari oo gacanta ku soo dhigay dhallinyaro oo weerar ku qaaday waa dhallinyaro fal tacadi ah kula kacay qoys danyar ah oo ku noolay magaaladaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somt
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shanta juun sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warka subaxa haatan nagu soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna laamaha ammaanka gobolka banaadir ayaa xalay waxaa muqdisho ay ka sameeyeen howlgallo ka dhan ah maanduuriyaha iyada oo gacanta lagu soo dhigay maanduuriye aada u tiro badan iyo sidoo kale shakhsiyaadkii ka ganacsanayay sidoo kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu kormeeray howlgalkaasi ay ciidanka amniga kusoo bandhigayeen maanduuriyaha iyo dadka ka ganacsanayay kadib howlgalkaasi oo laga fuliyey degmada kaaraan ee gobolkani banaadir goobta lagu soo bandhigay maanduuriyaha waxaa goobjoog ka ahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir macalin mahad iyo xubno kale ayaa ku sugnay halkaasi waxaana intaasi kadib warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda maamulka gobolka banaadir axmed maxamed diiriye yaboho isagoo ka warbixiyey howlgalkani ay kusoo qabteen maanduuriyaha iyo dadka ganacsanayay
waxaan joognaa degmada kaaraan gaar ahaan saldhigga booliiska degmada kaaraan waxaan halkan nimid saacaddan oo aad arkaydiin oo wakhti dambe ah oo fiidkiiya dambe oo hameenkiiya waxaan wada soconnay guddoomiyaha gobolka taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir saraakiisha kala duwan ee ammaanka gobolka banaadir ka shaqeeya milatariga iyo maaragtay booliis intaba waxaan halkan u nimid howlgal lagu soo qabtay waxyaalaha maanka dooriya gaar ahaan xashiish aad arkaydiinoo halkan yaalla oo jawaanno waaweyn ku jira oo naqshaddii maaragta magaalada lagu soo geli jiray la beddelay oo aad u moodid sidii kiishashkii ama jawaanadii lagu cabbay jiray dhuxusha oo kale afka hore inta dhuxul looga soo shubay intii kalena uu xashiishka ku jiro ayaga oo mootooyin ku raran oo laga dhigaya maaragta dhuxul oo kale ayaa howlgal degmada iyo maaragtay ciidamada ka howlgala degmada ay gacanta ku soo dhigeen caawa xilli dambe ayaan halkan nimid oo caawa ah ma kala go'in mana joogsan howlgalkii lagu beegsanayay waxyaalaha maanka dooriya oo shacabkeenna dhibaato badan ku haya iyo dhallinyaradeenna hawshaas uga socotaa sideedii u socotaa mana joogsa doonto ilaa la dabargooyo marka naqshaddan oo hadda cusub oo la keenay waa naqshad cusub oo hadda soo siyaaday si kasta oo loo naqshadeeyo iloil ma dhowrta waa laga yaabaa in waxyaalaha qaar ay fakadaan laakiin sidii taargetka ay noogu ahayd ayay taarget u ahaa doontaa mar kasta mukhaadaraadka iyo maaragtay waxyaalaha maanka duuriya marka waxaan rabnaa bulshada gobolka banaadir meel kasta oo ay ku arkaan waxaas maanka duuriya inay la soo wadaagaan hay-adaha ammaanka inay la soo wadaagaan maamulka degmada iyo maamulka degmooyinka inay la soo wadaagaan waxaan uga mahad celinaynaa si gooniya ciidamada ka hawlgalay oo shaqadan maaragta gaar ahaan qaybta bari ciidamada ka hawlgala aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa waxaan rabnaa dadka ka ganacsada waxaan dadka isticmaala dadka maaragtay beerta intaba inaan uga digno inay isku dayaan in gobolka banaadir ay waxaan maaragtay uga ganacsadaan ama ay soo geliyaan waa la dagaali doonnaa qofkii lagu qabta asagoo wada qofkii lagu qabta asagoo maaragtay ka ganacsanaya iyo qofkii lagu qabta asagoo isticmaalaya intaba si khaas ahaan ula dagaali doonnaa marka aad iyo aadaad u mahadsantihiin
waxuu ahay taliya ku-xigeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda maamulka gobolka banaadir oo ka warbixinayey howlgal ay ciidanka amnigu xalay ka sameeyeen muqdisho ay kusoo qabteen waxyaabaha maanka duuriyay iyo sidoo kale shakhsiyaadka ka ganacsanaya markaana haddii aynu eegno gudoomiyaha gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa waxaa magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya oo kulan gaar ah kula yeeshay dhigiisa dalkaasi doctor cabdulaahi bin maxamed bin ibraahim al sheekha gudoomiya sheekh aadan madoobe iyo sidoo kale dhigiisa dalkaasi sacuudi carabiya ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada baarlamaan ee soomaaliya iyo sidoo kale boqortooyada sacuudiga iyo weliba iskaashiga iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan waxaa sidoo kale ka qeyb ahaayo kulankaasi ku-xigeenka golaha shuurada iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada baarlamaan wanaanadka kulanka ayaa labada gudoomiye isku afgarteen in laga shaqeeyo lana xoojiyo xiriirka labada baarlamaan waxaana lagu ballamay in la dhiso guddi saaxiibtinimo ah oo ka shaqeyn doona dhaqangelinta arrimaha iyo sidoo kale xiriirka labada baarlamaan ee soomaaliya iyo sidoo kale sacuudiga halkaas kulamo kala duwan ayuu ka wadaa gudoomiya aadan madoobe oo halkaasi horay amase gaaray magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga carabiya markaana haddii aynu eegno dhanka kale taliska ciidanka booliiska gobolka bari ayaa waxa ay gacanta kusoo dhigeen dhalinyaro nafal tacadi ah kula kacay qoys danyar ah oo ku noolaay magaalada boosaaso xilli ay habeen ahayd kuwaasi oo jirdil iyo sidoo kale dhibaatooyin kaleo handadaad ay kamid tahay u geystay qoyskaasi danyarta ah ee ku noolaay magaalada boosaaso howlgal ay sameeyeen qeybaha kala duwan ee laamaha ammaanka magaalada boosaaso ayaa waxaa suuro gashay in gacanta lagu soo dhigo xubno la sheegay inay yihiin kuwii falkaasi ka dambeeyey u badnaa dhalinyaro amase ahay rag dhalinyaro ah oo gaaraya ilaa iyo afar dhalinyaro ah waxaana soo qabashadooda kadib warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka booliiska gobolka bari kaasi oo faahfaahin ka bixiyey qaabkay usoo qabteen dhalinyaradan iyo sidoo kale waxyaabaha laga yeeli doono
raxmaan raxiim alawilaahi baa mahad leh marka ku xigta waxaa shirkiga ku saabsan yahay maanta dhacda ayaamahan ilaa halay la wareejinaya baraha bulshada oo ku saabsanayd reer masaakiina oo dad shuftaah intay u dhaceen soo duubeen asal ahaanna ka soo jeeda waxyaalaha la yidhaahdo tictoka iyo dadka isku caaya ka soo jeeda muhiimadda marka aanu u furay shirka waxaa weeye dadkii dhibaatooyinkaa geystay oo booliisku dhacdadu waxay dhacday xalay habeen hore lama ogaan shalay waxaa la ogaaday xalay booliisku xalay ilaa intay ka ogaadeen ilaa saaka waxay ku jireen shaqo dhacdada waxaa geystay dad tirada geysatay waxaanu haynaa shan qof inay ahaayeen waxaan rabnaa inaan caddayno afar qof oo ka mida inay xiran yihiin oo sharciga la horkeeni doono hal qofna uu maqan yahay insha allah isagana aan rajaynayno inaan soo qabanno waxaan rabnaa marka dhowr kelmo inaan la wadaagno bulshada waxaan u malaynayaa bulshadu waa dareemi kadhaa dhacdada foolxumada ay ku hayso bulshada dhexdeeda iyo dalka iyo dadka iyo abayuuska ay dadka ay u geysanayso haddana dadka dhibaatadaas samaynayaah waxaa laga yaabaa inay yihiin dad tigtog ah oo waxyaalahaas tigtoga dadka ku dhex mara ay gaarsiiyeen inay dhibaatada intaa leeg bulshada ka dhex sameeyaan waxaan rabnaa inaan uga digno cid kasta oo ku saabsan waxyaalaha anshaxdarrada ah iyo waxyaalaha bulshada u keenaysa khalkhalka iyo dhibaatada u keenaysa iyo masamaacaddarrada inaan haddaanu boliis nahay meel adag uga soo jeensanno horena aanu ula dagaalami jirin haddana aan la dagaalami doonno marka waxaan leenahay muhiimaddu waxay tahay bulshada inaan u caddayno in dadkaasi xiran yihiin sharcigana la horkeeni doono bulshaduna ay sidaa u ogaato aad iyo aad waxaana soo wacayay bulshadaana soo wacday qaybaheeda kala duwan qof kasta oo waxqarada ama qof kasta oo wanaagka talisa wuu ka dhiidhiyayay waxay ku ahayd arrin ku foolxun dalka iyo dadka oo qof walba damiirkiisa damqaysa laakiin waxaan rabnaa inaan ugu bishaarayno inay sharciga hor imaanayaan afar ka mid inay xiran yihiin midka kaletana aan ku rajan weynaa inaan kusoo darro insha allah bulshaduna sidaa ay ogaato tiisa markay tegayeenna dee dad qarsoon ma ahaynoo dad bay weydweydiiyeen saasay ku tageen haddana waa qiraalo maba ankirsanayn iyagu inay guriga tageen albaabka fureen kiiskana ay sameeyeen marka insha allah waa qiraalkooda wuxuu iman doonaa maxkamaddu iman doonaa laakiin annagu waxaan rabnaa inaan caddayno dadkii geystay inay shan ahaayeen afar ka mid aan tahay insha allah sharcigana ay ka soo muuqan doonaan haddii alla idmo intaasaanu baan si fiican u sheegnay
dhanka kalena haddii aynu eegno maamulka degmada wadajir ee gobolkani banaadir waxaa tababar ku saabsan habka daminta dabka ay siiyeen ganacsatada suuqa weyn ee degmadaasi faadimo cabdiqadir ayaa ka warramaysa
waxaan rabnaa marka dabka waa ujeediin mana sugaayo waxaan rabnaa marka macnaheedu waxay tahay qofka si gooni a markuu dabkaas u arko inuusan sugin haantiis oo soo qabsado muxuu samaynaa waa loo wada jeedaa soo ma waa loo jeedaa waa la arka soo ma waa kulan dadweyne oo u dhexeeya maamulka degmada iyo guddiga ganacsatada suuqa weyn ee degmada wadajir ee gobolkani banaadir kaasoo looga hadlayo sidii loo yareyn lahaa loogana hortegi lahaa dabka inta badan ka kaca gudaha suuqa kulankan oo ka dhacay xarunta degmada wadajir ayaa waxa uu faray ganacsatada inay haanta dabdamiska ah la dhigo xarun walba oo ganacsi ah gudoomiyaha degmada wadajir iyo maamulka shirkadda sunfire oo iskaashanaya ayaa caddeeyay in muhiim ay tahay in qalabkan la dhigo goob walba oo ganacsi haddaba sidee ayay ku damin karaan haddii goob ganacsi uu dab ka kaco marka saa daraaddeed haantaan waxay ko waxay guud ahaan damisaa marka dab walba oo kici karaa ama adi aa isticmaashid goobtaada ganacsiga ku yaala ee damisaa haantaan marka maxay faa'iido u tahay see loo isticmaalaa amar arabna marka inaan haddana idin sheego dabcan haantaan waxay leedahay wax lagu ogaado inay shaqaynayso waxaa lagu ogaadaa saacaddaas saacaddaas waxay sheegaysaa haantaa marka ay ku shaqaynayso sheegi doontaa waxay leedahay calaamad calaamad sheegayso ay ku taagan marka ay shaqaynayso meesha cagaarka hadday taagan tahay macnaheedu waxay tahay haantaan way shaqaynaysaa meesha eber hadday tagta zero waa ku qoran macnaheedu waxay tahay haantaan way dhammaatay ma shaqaynayso saa daraaddeed marka waxaa rabaa qofki inuu asi iska jeekimo shirkaddana waxay samaysaa lixdii bilba maray imaadaa si haanta ugu hubiso dadka inay u shaqaynayso alaabta ay shaqaynayso waxaan rabnaa marka dabka waa ujeediin mana sugaayo waxaan rabaa marka macnaheedu waxay tahay qofka si gooni a markuu dabkaas u arko inuusan sugin haantiis oo soo qabsado muxuu samaynaa waa loo wada jeedaa soo ma waa loo jeedaa waa la arka soo ma okay waxaa leera waxay tahay intaas mar kalea ku celinaa marka waxaa ujeediin dabki saas u sahlan yahay qofka markii la dhahayo haantaan qaada macnaheedu waxay ka dhigan tahay haantaan waxay fududeysaa dabka si si tartiibayna u dimisa gudoomiyaha degmada wadajir ayaa shacabka ku amray inay fuliyaan amarkaasi maadaama maamulka gobolka banaadir uu horey u saxiixay
in haamanka noocaan oo kale loo baahan yahay waxaa jiro sharci duq magaaladii hore uu saxiixay midka haddana lay sheegay inuu isaguna ku celiyey uu saxiixay oo ah ka hortaga debka iyo taxadirka la xiriiro wuxuu tilmaamayaa in haantaan suuqa dukaan walba ay taalo ayuu tilmaamaha sharcigaas waxaa loogu talagalay in haddii dabka uu dhasho intii uusan gurigaa gubin ama uusan meelaha ku dhegan oo qolal ku dhegan uusan gaarin in meeshiisa lagu baktiyo markii aan fiirinay qarashka ay shirkaddu leedahay ee dadaalkii ay bixisay ay ku bixisay marka aan fiirinay in hantaas loo baahan yahay oo ay dadaal runtii adduunkana ka jiro ee, muxuu ahaa wax badanna dabka wax ka galow yahay markii aan fiirinay inay taa wax laga bixi karo oo naloo sheegay hantan inay tahay soddon iyo shan dollar ay tahay waxa- waxaan isla garanay in dukaan walba oo suuqa ku yaalla hantaa la dhigo in hantaa la dhigo dukaan walba oo suuqa ku yaalla hantaa la dhigo Eh, dabcan waa laydin tababari doonaa hadda korna in laydin tababaraan aan rajaynaa Eh, haddii dib uu meel ka kaco isla markii ayaa waxaa dhacayso in lagu baktii karo oo uusan sii sii sii faafin haddii dhowr dukaano isku dhegan dib xoogaa meel uu ka kaco xataa haamankooda inta la soo wada baxaan ay iskaasho karaan
codkaasina waxaa ugu dambeeyey warbixintii inoo akhrinaysay wariyeenna faadimo cabdiqaadir xasan guud ahaana intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa dhegeystayaal warka subaxa ciddii wararka igu seegaana waxay dibkaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalso com
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel